أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah jubbada hoose afartan askari murtadiin ah oo lagu dilay halka in ka badan afartan kalena lagu dhaawacay dagaallo culus oo tiro dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo waa sidee caawa goobihii dagaaladu ka dhaceen yaase gacanta ku haya faafareebka ayaad ku maqli doontaan shabeellada hoose mid ka mid a gaadiidka cadowga oo galabta lagu gubay duleedka degmada afgooye kadib weerar qarax ah oo mujaahidiintu ay ku bartilmaamaysadeen kolaya kufaarta afrikaanta ka tirsan warbixin ayaad dhegaysa doontaan donald trump oo mar kale loo doortay madaxweynaha maraykanka haddaba waa maxay awlowiyaadka ugu horeeya ee uu mudnaanta siin doono marka uu xafiiska la wareego maxayse doorashadiisa uga dhigan tahay dagaalada ka socda bariga yurub bariga dhexe iyo bariga afrika barnaamijka ayaan ku falanqayn doonnaa wasiirkii saddexaad oo iska casiray xukuumadda xamse cabdi barre xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan madaxda kooxda riddada soomaaliya yukrain oo sheegtay in ciidanka kuuriyada waqooyi lagu arkay goob dagaal waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa xaflad ballaaran oo lagu furayey mu'asasada alxikma ee hoostagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo lagu qabtay degmada jamaame mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo waxgarad iyo martisharaf ka qayb gashay xafladdaasi faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasii xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laafistariimka ku soo dhowaada mar kale faafareebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku egi doonno waxauu noqonayaa jubbada hoose afartan askari oo murtadiin ah ayaa lagu dilay halka in ka badan afartan kale lagu dhaawacay dagaallo culus oo tiro dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo qodobkaasi sidoo kale wasiirkii saddexaad oo iska casilay xukuumadda xamse cabdibarre waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abawayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dagaal culus oo tiro dhowr jeer ah lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay inta u dhexeysa deegaanada beerxaani iyo janaahi cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey waxay xaqiijinayaan in dagaalkan allah fadligiis lagu dilay afartan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay afartan iyo laba kale oo murtadiin ah sidoo kale sagaal qori iyo agabyo kale ay ciidamada mujaahidiintu in goobta dagaalka kasoo qaniimeysteen goobihii lagu dagaalamay ee duleedka magaalada kismaayo waxaa caawa gacanta ku hayaa ciidamada mujaahidiinta dhanka shabeellada hoose galabta ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta xilli ay ku socdaalayeen nawaaxiga deegaanka laanta buure ee duleedka degmada afgooye waxaa lagu gubay qaraxaasi gaari tow ah oo kolonyada qeyb ka ahaa isaga iyo wixii saarnaa isla goobta ay ku basbeeleen waxaan markan soo qabanayaa janalka wararka ee alkatayb barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa fiidnimadii caawa lagu faafiyey muuqaal kooban kaasi oo ah qeybta afraad mashruuca qeybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka gomoro ee wilaayada islaamiga ah ee bakool muuqaalkan ayaana la fiirsan karaa afar daqiiqo iyo afartan sekan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa wasiirkii saddexaad oo iska casilay xukuumadda xamse cabdi barre wasiir ku-xigeenkii wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda saadaan maxamuud cabdi ayaa noqday wasiirkii saddexaad ee iska casilaa xukuumadda xamse cabdi barre maalmo gudahood saadaam oo ka tirsan waxaa loogu yeero golaha aqalka hoose kana soo jeedaa puntland ay iscasilaadiisu salka ku haysaa khilaafka ka dhex jira xukuumadda muqdisho iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland wasiirka ayaa sheegay in tallaabadan uu u qaaday kadib markii uu arkay in la siyaasadeeyey mashaariicdii loogu talagalay puntland laguna mashquulay kala qaybinta iyo kala dhantaalidda midnimadii bulshada soomaaliyeed waa sida uu hadalka u dhigay qodobo dhowr ah oo wasiir ku-xigeenku ku faahfaahiyey asbaabaha soo dedejiyey iscasilaadiisa ayaa sheegay in xukuumadda muqdisho ay wado abaabulka colaado hor leh iyo xasilooni darro siyaasadeed oo ay ka horeynayso deegaanada jubbaland wasiirkan iscasilay ayaa waxaa kasii horeeyey wasiiro kale oo kala ah wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada axmed cismaan daqare wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga cabdirashiid jire qalinle wasiiradan ayaa dhammaantood kasoo jeeda deegaanada maamulada la baxay jubbaland iyo puntland waxaanay arrintani salka ku haysaa khilaafka ka dhex aloosan madaxda xukuumadda muqdisho iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland waxaan markan soo qabanayaa mareegta caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ukrain oo sheegtay in ciidanka kuuriyada waqooyi lagu arkay goob dagaal xili kuuriyada waqooyi lagu eedeynayo in ay qeyb ka tahay dagaalka ka dhanka ukrain ay wargeysyada new york times iyo the guardian soo daabaceen warbixino ku waadan in ciidamo ka socda kuuriyada waqooyi lagu arkay furimaha dagaalka ee dhinacyadu isku hor fadhiyaan labadan wargeys oo soo xiganaya ilo dhanka ukrain ah ayaa sheegay in ciidamada kuuriyada waqooyi ay dagaal la galeen ciidamada ukrain ee ku sugan furimaha dagaalka ee mandiqada korsog ee ruushka sarkaal ka tirsan dowladda ukrain oo aanan magaciisa la sheegin ayaa mid ka mid ah wargeysyada u sheegay in dagaalku ahaa mid kooban laguna arkay ciidamada kuuriyada waqooyi ka tirsan oo ka dhinac dagaalamaya guuto ka tirsan ciidamada ruushka dowladaha ruushka iyo ukrain ayaa si weyn ugu dagaalamaya deegaanada dhaca xuduudka labada dhinac iyo gudaha ukrain waxayna labada dhinac si isku mid ah u helaan murtasaqo ka barbar dagaalanta oo dalal fogfog uga yimid dagaalka ka socda ukrain iyo sidoo kale xuduudaha ruushka aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ee dunida ka taagan waxay ahayd doorashada ka dhacday wadanka mareykanka taasi oo markii labaad uu haweeney kaga guuleystay donald trump ninkan ayaa markii labaad shagada madaxweyne ku guuleystay kadib markii uu la loolamay haweeney ka socotay xisbiga dimuqraadiga ah oo lagu magacaabo kamaal haris si la mid ah doorashadii uu kusoo baxay ee dhacday kii waxaa ninkan dib u doorashadiisa soo dhoweeyey dowlado dhowr ah oo ugu horeeyo maamulka sahaynada yuhuudda bashir waxaa xusid mudan in trump ay u tahay markiisii labaad ee uu doorasho kaga guuleysto haweeney uu la tartamayey sanadii kii ay ahayd markii uu doorashada madaxtinimo ee wadankaasi kaga adkaaday hillary clinton taasi oo u tartamaysay jagada madaxweyne kana socotay xisbiga dimuqraadiga ah balse ninkan ayaa looga guuleystay doorashadii dhacday kii kolkaas oo uu tartan la galay ninka hadda mudduxileedkiisu dhammaaday ee joe baiden balse ayuu mar kale haweeney kaga guuleystay jagada madaxweyne xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inaga intaa أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka markana donald trump ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha mareykanka haddaba waa maxay mudnaanta ugu horeysa uu ku bilaabi doono ajendayaashiisa marka uu la wareego xafiiska barnaamijka waxaa igala qeybgelaya walaalka faysal xasan ee faysal soo dhawow waad mahadsan tahay bashiir madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa maanta lagu dhawaaqay in uu noqday madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee mareykanka ee soo mara donald trump khudbadihii ugu dambeeyey ee uu ka jeediyey new york waxa uu ku sheegay ama uu u ballanqaaday dadka amerikaanka ah inuu keeni doono ama dalka kusoo dabaali doono kobac dhaqaale oo xoogan amniga xuduudaha uu adkeyn doono iyo dadka soogalootiga ah oo uu dib u musaafirin doono iyo in magaalooyinka mareykanka ee amni daradu ragaadisay uu ka dhigi doono magaalooyinka ugu nabadgelyada badan saddexdaas qodob oo ah saddexda qodob ee ay la tacaalayaan ama la daaladhacayaan shacabka mareykanka ayuu sheegay in uu wax ka qaban doono dhaqaalaha oo kale haddii aan ku horumarno dadka waxa ay saadaalinayeen in trumba uu ka wanaagsan yahay kamala hers sababtoo ah waxaa haweeneydan lagu soo tijaabiyey maamulkii ugu dambeeyey ee hadda baiden uu hogaaminayay oo ay madaxweyne ku-xigeen ka ahayd dowladeedana dabcan dhaqaale ahaan marka la fiiriyo ma jirin kobac dhaqaale bal dhaqaalihii hoos ayuu usii dhacayay waxaa la sheegaa in afartan iyo shantii bilood ee ugu horeysay baiden in sicir bararka ka jira wadanka uu gaaray boqolkiiba labaatan marka loo barbardhigo trumpa xilligii uu joogay oo la tilmaamo in afartan iyo shantii bilood ee trumpa uu joogay ee ugu horeysay in sicir bararku u ahaa toddoba boqolkiiba marka waad dareemi kartaa in isbedel xagga dhaqaalaha oo hoos u dhaca inuu haystay maamulkii baiden sidaas oo kale waxaa la sheegaa shaqala-aanta wadanka ka jirtay in xilligii trumpa ay hoos usoo dhacday laakiin xilligii uu joogay baiden sidoo kale sare ukac uu ku yimid waxyaabaha sababay in trump uu ku guuleysto doorashadan inay qeyb ka tahay in isbarbardhig lagu sameeyey kobicii dhaqaalaha ee xilligiisii uu sameeyey iyo hoos u dhaca dhaqaale ee xukuumaddii baiden ay goobjooga u noqotay sidoo kale waxyaabaha uu isbedelka ku sameeyey waxaa kamid ah stock marketeska waxa loo yaqaano iyo g d b ga shidaalkii oo xilligii trump uu joogay hoos u dhacay laakiin markii uu yimid baiden sare u kacay waxaana loo sabaynayaa dagaalka ukraine iyo in xukuumadda baiden ay amar ku bixisay in la joojiyo shidaalkii laga iibsanayay ruushka oo ah wadanka saddexaad ee soo saara dunida ee naftada saas daraaddeed marka arrimahaas ayuu trump shacabkiisa ku beerdulucsanayay wuxuuna sheegayay in shicaarkiisa ama halkudhigiisaba uu yahay america awalan ama america first taas oo dabcan ka tarjamaysa ama ku tusaysa in mudnaanta ugu horeysa uu siin doono dalkiisa trumpna dabcan waa nin lagu yaqaano nin badiil qaata oo marka xitaa dowlad shisheeye wax u qabanayo waa dadka sidaas cad u saraaxooda ee yidhahda maxaan badiil helayaa maxaan kaa helayaa wuxuu yaqaanaa faa'iida kala qaadasho waxaan ii qabo maxaan kaa faa'iidaya sidaas daraaddeed marka wuxuu ku celcelinayay khudbadihiisana uu ku caddeynayay inuu lambarka koowaad ka dhigan doono arrimaha gudaha sidii uu hagaajin lahaa siyaasadda dalkiisa khudbadiisii uu maanta jeedina uu ku sheegay inuu arrimaha soogalootiga shaqada ugu horeeya ee marka xafiiska uu yimaado uu qaban doono ay tahay inuu xuduudahan adkeyn doono dadka soogalootiga ahna uu dalka ka masaafurin doono faysal dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda marka loo eego tee bay noqon kartaa ayaa laisleeyahay dowladda ugu horeysa ee foodda uu gelin doono trump waad mahadsan tahay marka loo fiiriyo xilligiisii hore ee talada uu hayay trump wuxuu dagaal xoogan kula jiray shiinaha waxaana aad hadda loo saadaalinayaa in dowladda ugu horeysa ee uu gorodda gelin doona inay noqon doonto shiinaha oo uu aaminsan yahay inay tahay tartamaha ugu weyn ee maanta siyaasadda dunida mareykanka kula tartamaya sidaas daraaddeed waxaa la saadaalinaya ama falanqayaashu ay tilmaamayaan dagaalka ugu adag in uu la gali doono shiinaha oo dagaal xagga ganacsiga ah tiknolojiyadda ah iyo mid militarigaba uu la gali doono shiinahana waxaad og tahay xilligii trump uu joogay cadaadis xoogan ayaa ka haystay badeecadda ay mareykanka u iibgeeyaan taas oo canshuur xoogan oo xaddhaafah lagu soo rogay sidoo kalena uu isku dayey inuu cunaqabateen xagga dhaqaalaha saaro badeecooyinkoodana uu aad u yareeyo shiinahana waxaa la yidhahdaa lacag lagu qiyaaso afar boqol oo bilyan oo dollarka mareykanka ayay sanadkiiba badeecad ahaan u geeyaan mareykanka haddii marka culeyskaas uu kusoo noqdo waxaa shiinaha uu gali doonaa dagaal xoogan oo inuu u diyaargarooba ah xitaa waxaa laleeyahay dagaalkaas waa mid ganacsi mid teknolojiyad iyo mid militari xitaa waa uu noqon karaa sababo ku aadan xiisadda ka taagan taiwan oo shiinaha iyo mareykanku muddo dheer ay isku hayeen inkastoo xukuumadda baiden qudheeda dagaalka taiwan marxaladii ay joogtay mar xiisad ay kacday haddana trump waxaa la saadaalinayaa in uu xiisadda kaga sii dari doono dhinaca dagaalada ukrain khaza iyo bariga africa maxay uga dhigan tahay dib u doorashada donald trump intii lagu guda jiray kambeynkiisii trump wuxuu ku soo celcelinayay ama uu sheegayay in uu soo afjari doono dagaalka ruushka iyo ukrain ka dhexeeyo maalin gudaheedna uu kusoo afjari doono markii la weydiiyey sidee faahfaahin ma uusan bixin waa uu ka gaabsaday laakiin waxaa jiray daraasad ay sameeyeen laba ka mid a lataliyaashiisii e la taliyaasha trump oo aada loo yaqaano oo daraasad ay qoreen warbixin kaga qoray dagaalka ukraine hababka ugu fudud ee lagu joojin karo ama siyaasadda ugu dhow ee trump uu dagaalkaas ku hakin karo waxayna saadaalinayeen in xukuumadda kiyef lagu xiro shuruudo si ay wadahadal ula gasho ruushka sidaas daraaddeed marka inuu labada dhinacba miiska isugu keeni doono ukrainena ay ka tanaasuli doonto wax badan oo hadda ay ku dhegan tahay ruushkana uu wax ka tanaasuli doono iskuna dayi doono inuu meel dhexe isugu keeno haddii uu ku guuleyso haddii uu ku guuldareysto waxaa la saadaalinayaa in trumpa uu isku dayi doono inuu si adag ula xisaabtamo dowladaha yurub ee danta ay ugu jirto dagaalka ukraine in lagu saacido wuxuuna wax badan ee trump aaminsanaa oo uu sheegi jiray in dowladaha maanta yurub ka jira ay dusha ka saaran yihiin maraykanka oo ay doonayaan in maraykanka uu noqdo ilaaliyahooda ugu weyn iyagoo aanan wax badiila uusan ka helayn sidaas daraaddeed marka wuxuu gali doonaa xisaabtan ayaa laleeyahay oo yurub wuxuu ku oran doonaa difaaca aan difaacayo dhulkiina ee aan ruushka ka difaacayo maxaa badiil ah oo aan helaya sidaas daraaddeed marka cabsi xoogan ayaa jirta oo ah in yurub ay kusoo furmi doonto mawjad xoogan oo dagaalo ah oo ruushka uga iman doona maraykankana uu dhexdhexaad ka noqon doono ugu yaraan ama uu gebi ahaanba ka bixi doono sidoo kale waxaa jirta aragti dhanka trump jirtay oo ah in uu doonayaba inuu ka baxo isbahaysiga nato oo uu sheegayay in wax dana oo dalkiisa ugu jira inaysan jirin marka xiisada ukraine aad ayay u adag tahay walaacaasna waxaa inta badan qaba oo aada uga walaacsan dowladaha yurub kuwaas oo iyaga oo keliya wajihi doona masiirkooda haddii furintan uu trump kaga baxo dhanka khaze ka waran dagaalka khaze ka socda baiden iyo trump waxba kuma kala duwana siyaasadda dowladda maraykanka ee ku aadan dagaalkaasna intii la arkay waxba kama duwanaan doonto bal trump waa uu kaga sii dari karaa dhanka taageerada maamulka yuhuudda la siinayo ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu wuxuu noqday ayaa la oran karaa hogaamiyihii koowaad ama labaad ee durbaba hambaliyeeyey doorashada trump ku hambaliyeeyey horeyna wuxuu u sheegay in uusan jirin saaxiib ka wanaagsan abid oo soo maray yuhuudda oo aan ka ahayn trump balse waxaa laleeyahay waxaa suuragal ah inuu wax ka barto qar iska xoornimadii hore oo uu sameeyey wax ka bedelo qarshihiisa arrimaha bariga afrika dhankooda ka waran arrimaha bariga afrika ee dabcan waxay aragti ahaan isku dhow yihiin waxa ka jira bariga yurub halkaas oo reer yurub ay walaac ka qabaan in lagu eegto ama lagu fiirsado dagaalka ukraine haddii marka dagaalka ukraine uu ku fiirsado reer yurub sidoo kale dagaalka ee soomaaliya iyo dhulkan bariga afrika ka socdana dabcan inay ku kala qeybsami doonaan ayay u badan tahay ilaa hadda saadaal ama waxyaaba laga qoriyay ma jirin laakiin marka la eego cahdigiisii hore inta badan ciidankiisii waad og tahay uu ka saaray soomaaliya wuxuuna taliskooda isugu geeyey jabuuti iyo kenya halkaas oo uu ku amray inay howlgallada ka hagaan xitaa wax waliba oo ay ku taageerayaan murtadiinta halkaas laga soo abaabulo sidaas daraaddeed marka waxaa la saadaalinayaa in sidoo kale kooxda riddada iyo kufaarta afrikaanta iyo howlgalkan hadda sii gabagaboobaya ee atmisba uu iyagana masiirkooda faraha uga qaadi doono sidaan horey kuugu sheegayna ninkan maraykanka ayaa lambar wan u ah maslaxad kasta oo dalkiisa uu ka dhex arkana waa suuragal inuu ku dhaqaaqo maslaxad waliba uusan dalkiisa ka dhex arkina waxaa suuragala inuu lugaha kala baxo sidaas daraaddeed marka qof waliba oo wax u qabanayo waa maxay badiilka aan kaa helayo su-aashaas ayaa mar waliba trumpa u ah astaanta uu ku howlgalo ma lahan siyaasad joogto ah ee wuxuu leeyahay dana joogto ah sidaas daraaddeedna danihiisa ayaa mar waliba ah waxa uu diiradda saari doono aad buu umahadsanyahay walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka igala qaybgelayay islamarkaana falanqeynaya dib u doorashada donald trump
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybaha dhexe ee barnaamijkan waan isla soo gaarana dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay geysanayaan duqaymo xoogan oo ka dhan ah magaalada khaza een saacadihii lasoo dhaafayna weerarada sahaynada waxa ay beegsadeen mukhayamka jabaaliya iyo sidoo kale xaafadda baytulaahiya bashiiro wararku waxa ay sheegayaan ilaa shan iyo toban ruux ay ku shahiideen duqaymo ka dhacay baytulaahiya sidoo kale muqayamka nuseyraad isagana ilaa shan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday dabcan dhanka kale ciidanka gumaystaha yuhuudda wuxuu dhankiisa ku dhawaaqay in magaalada khaza uu ka saaray mid ka mida guutooyinkiisa ciidan sidoo kale magaalada talaabiib ee caasimada sahaynada ah iyadana maanta weerar loo adeegsaday sawaariikh ayaa lagu qaaday oo ilaa shan qarax oo aad u xoogan ayaa laga maqlay duqaymuhu waxay si gaar ah u beegsadeen garoonka diyaaradaha bingorion halkaas oo sawaariikh dhowr ah ay ku dhaceen sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxaay muujinayeen argagaxa soo wajahay dadka yuhuudda ah iyagoo u kala ordayay godadka warbahinta sahaynada qaarkoodna waxay ku warantay in khasaare dhaawac ah uu jiro xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas aan ku hakinina barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafareeb kurarka qeybaha dambena waan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xaflad ballaaran oo lagu furayey mu'asasada alxikma ee hoosagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa lagu qabtay degmada jamaame waxay ahayd xaflad heerkeedu sareeyey oo ay agaasinkeedu lahaayeen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose taas oo lagu furayey mu'asasada alxikma oo ah xarun lagu barto xirfadaha ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq muude oo ka mid culimada wilaayaadka islaamiga قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أولا إلى ما مهسان سبحانه وتعالى كنت حفلتان لغفر إمانتا مؤسسة الحكمة التعليمية وأرن آد ونكسن شعور بالمسؤولية أنت مسؤولية دين سارا وإن أنتك إن وحبرنا oo jahliga laga saaro maalinba waxaad arkaysaa waxaa la furayaa shay ummadda uun qaymo u leh oo ummadda jahliga ugu bixi ummadahana maanta runtii waxay tartan ugu jiraan ama munaafasaad xagga khayrka allana wuxuu leehay fastabiqul khayraat u kala dheereeya khayraadka u kala dheereeya tartankaasaa runtii maanta lagu jiraa midda kale hadee diinteenna qaybaha badan ee islaamku waxayba dadka ku guubaabeen in jahliga laga baxa aayadihii ugu horeeyey oo alla uu soo deji subxaanahu wa tacaala waxay ka hadlayaan in wax la akriyo wax la qoro jahliga laga baxo waana runtii nimcooyin ilaahay uuna siiy subxaanahu wa tacaala qofka hadduu wax akrin karo waxna uu qori karo waa fadli aada u weyn laakiin dee qof aan waxba akrin karin waxna qori karin oo ayaan darrow marka mar haddii aayadihii ugu horey ay ka hadlayaan in jahliga laga baxo alla uu le iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam marka aayadahaas waxay ka hadlayaan runtii in jahliga laga baxa oo ummadan seedaba ay tahay ummad aqoon leh oo thaqaafo leh oo xadaaro leh jahligana haddee waa cudur aada garanaysaan oo waxaa ka soo horjooda aqoonta shaygana waxaa lagu gartaa lidkiisii waxaa ka soo horjooda aayaddaa kaleo suuratu zumar alla su-aal buuna weydiinayaa jawaabna way u baahan tahay alla wuxuu leey qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun bal waxaad tidhahdaa miyay sama yihiin dadka aqoonta leh iyo dadkaan aqoonta lahayn runtii jawaabku waa waadix w dadkaa dad la simi kara maaha qof aqoon leh rabbigii yaqaana diintiisa yaqaana xaqa lagu leeh yaqaana iyo qof aan intaaba aqoonin runtii ma sinna sidaynu u sindheen qof nool iyo qof dhintay sidaynu u sindheen qof dhiga leh iyo qof aan dhiga lahayn oo dhagool saynu u sindheen qof muslim iyo qof gaal saas oo kaleynu u sindheen runtii weliba maanta muasasadan waxaa hadda loo furay ama na hor fadhi waa gabdhaha muslimaadka marka ihtimaamkaa in la siiyo oo maanta ayagii lasoo saaro weliba muasasadu saan filahay waxay bixin adeegyo badan sida boorka oo hadda ku qoran waa aqoon guud iyo thaqaafo guudwo oo hadday tahay arrimahooda diinta ay u baahan yihiin iyo waxyaalihii dunyawigii ama maadigii waxoo dhanba waa marka waa aqoon guuduwo in ayagii maanta loo gooni yeelo muasasadan oo runtii gabdho muslimaad oo faa'iidaystay dhan walba waa arrin runtii lagu farxo waa arrin runtii ka tarjumi bulshada horkaceeda iyo horumarkeeda marka waktiga hadda la joogo runtii wakti jahli lagu noolaan kara maha ummadeenna waa inay ka baxdo jahliga oo maanta aan khayrka u kala dheeraynay ummadaha tartan bay ku jiraane in arrimahaas markaan ka faa'iidaysanna wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha alxikma oo sharxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono mu'asasadan mu'asasadani waa mu'asase in badan aan ku taamaynay inay ka hirgasho degmada jamaame guud ahaanna ee u ah albaabkii ugu horeeyey ee gobolka ee insha allahu mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in degmooyinka gobolka oo dhan ay wada gaarto faracyadeeda mu'asasadani waa mu'asaso guud oo xarakada wilaayaadka ay maamusho ka wada shaqaynaysa in badan weeyaan annagana maanta ayaa nasiib u helnay in iftitaaxeennii mu'asasadeennii la furo taas marka sharaf weyn ayay inoo tahay haddaan u soo jeesto mu'asasadu maxay tahay waa mu'asaso oo tacliimulmihani ah waaye tacliimulmihani markii la leeyahayna waxay qabataa xirfadaha ayay qabataa xirfadahaasoo kala duduwan waxaana loogu talagalay xirfadaha ay qabato ama furuucdeeda haddaan wax ka tilmaamo waxaa ugu horeeyo caafimaadka oo isaguna ugu horeeyo iscaaful awali gargaarka degdega ugu horeeyo laakiin qeybaha caafimaadka oo dhan waxaan rabnaa insha allahu inaan wax ka daraasiino oo dad muyuul dhinacaas u leh inaan soo saarno sidoo kale mu'asasadu waxay leedahay qayb ayadana ah tacliim almihani alkhiyaadi ama harqaanka dhinaca barashada harqaanka ama dawaarka taasoon ugu talagalnay in xirfadda dawaarku ay gabdhaha si fiican ay u bartaan waxay kaloo leedahay qayb iyadana ah tacliim almihani lidahwi dacaam raashinka sida loo kariyo oo loo horumariyo waxaa jira qayb iyadana alqiraa'atu walkitaaba ah dadka akhrinta iyo qoraalka dhibaya ama af soomaali ha noqdo ama carabi ha noqdo ama ingilish ha noqdo ama soomaali ha noqde intuba in maarata iyadana qismigaasi uu shaqadiisii bilaabay uu shaqaynayo sidoo kale waxaa ka tirsan ka mid ah macnaha furuucda tacliim alxaasuub ama wax loo yaqaano combyuterka aaladda combyuterka oo maanta aaladda maanta adduunyada ay technolojiga ee maarata aada loo xiiseeyo aaladdaas iyadana way ku jirtaa oo maarata tacliimteedii ayadana way bilaabatay sidoo kale waxaa ka mid ah tacliim alxiraf alyadawi oo aan rabno iyadana in aan xiraf alyadawi markaan leeyahayna barnaamijyo badan way kuwaas mustaqbalka waaye waxaa kaloo ku jiro qaybta xinaaga xinaaga waa cilaansaarkii waaye dumarka qurxintoodii tajmiilkoodii ayadana way shaqo gashay oo way bilowday shaqadeedii qismigaas isaga ah waxaa kaloo isna qismigaa ka mid ah qismatu rawdat alatfaal qayb oo caruurta yaryar ah oo rawdat alatfaal loo yaqaano ama rawdada waxaa la ohan jiray berberimary ayaa la ohan jiray waa barbaarinta caruurta ah oo da-dooduna ay ka bilaabanayso shan sano ilaa sideed sano inta u dhexaysa ardaydaas iyadaa ahna hadda waan bilownay iyadana qaybtaas iyada ah waan bilownay aan haddaan usoo noqdo markaa qaybta kaleeto oo ah xiraful yadawiga xirfadaha yadawiga ayagana waxaa hadda mustaqbal ahaan noogu jiro inaan bilowno faryaamada iyo korontada iyo sidoo kale waxaan rabnaa mustaqbalka in dhar karinta dharka sida loo kariyo dharka macnaha baatiga oo la kariyo dharka midabada loo yeelo inaan iyagana kusoo darno mustaqbalka ayaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow hadduu alla ka raali noqdo intaas markaa xagga oga gudbo mu'asasadu ahdaaf bay leedahay ahdaafteeda hadafka koowaad waxaa waaye khidmatul ijtimaaciya waaye bulshada in loo adeego adeeg hufan oo tafatiran oo tacliim ku salaysan in bulshadii loo sameeyo hadafka kaleeto labaad waxa weeyaan maa marka khidmadaasoo ku salaysan micnaa rakaaiskiisa ama tiirarkiisa asaasiga ay yihiin mabaadi islaami ah ahdaafta labaad ee mu'asasadu ay leedahay waxaa ka mid ah tanmiyat almujtamac bulshada in sare loo qaado aqoonteeda la kobciyo sarena loo sii dhigo awoodooda awoodooda macnaha maadi iyo tacliin in sare loo qaado waxaa kale oo ka mid ah ahdaafta ay mu'asasadu leedahay takharuj almujtamac min xirmaani albadaala walmarad alqabaliyati sidoo kale waxaa ka mid ah in laga saaro mujtamaca go-doomintana lagu hayo oo ah baagamuundinimada iyo maarkino maradka ah qofka kaslaan cudurulkaslaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ka ka magangeli jiray marka kaslaankaas ama kaslaannimadaasi in mujtamac laga saaro iyo wa duruufu almaciishati asayi'a iyo duruuf nololeedka oo nidaamka ijtimaaciga maanta ku jirto ku jiro in laga saaro iyadoo la higsanayo kobac dhaqaale iyo dhaqan dhaqaale ee bulshada dhexdeeda ah sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta تقليل من الآثار والأضرار الناجمة من التخلف الفكري والشغلي وحوا إن لغا سارو أما لا يريو هدان بلا ساري كده حتى إن لا يريو آثار تي آفدا أي كينستي فكرة لها قلدن أو أه إيه أنا وحانو نهاي أو بلشدة لغا دادعنايو أو لليهي بلشة هرمرسان ما أهم بلشة داني وبلشة دنبيسو أفكارت النوع عاسا إن بلشة دحديدة لغا سارو sidoo kale waxaa ka mid ah ahdaafta ee mu'asasadu ay leedahay altasadii fii waltakaafuc bilafkaari alradiila kaddumuqraadiyati walqowmiyati walqabaliya waxaa kaloo ka mid ah ahdaafta ay leedahay mu'asasadani in laga hortago afkaarta sunta ah ee ay faafinayaan idaacadaha iyo dadka u adeega gaalada afkaartaasoo ah dimuqraadiyadda oo kale iyo qowmiyada oo kale iyo qabaliga oo kale afkaarta iyada ahna in laga hortago mujtamaci waa amraad sun ah oo ku dhacayo amraadulquluub ah in laga hortago oo bulshadii lagu wacyigeliyo marka ahdaafteed intaas iyo in kaleetoo la halmaala ayaa ayaa jiro oo ahdaafta mujtamacani ay leedahay mu'asasada weeyaan markana codadkeedii ku soo maqan waa suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka jubbada hoose waxaa xigi doona suldaan cabdulqaadir xaydar mahadale kadib waxaynu mahadnaqaynaa walaadeena jubba suflaa iyo maktabka mubaasharka ah ee maktabu tarbiya watacliim xafladan lagu furayo muasasata alxikma alislaamiya ee wilaayada jamaame muasasadu wilaayaadka kuma cusba waxtarkeeduna waa macruuf waa farxad bay noo tahay iyo khayr iyo wanaag in maanta wilaayada jamaame ee maqarka wilaayada jubba suflaa aynu ka furayno sida la wada sheegay mu-asasadu mu-asasaadka kale waxay dheer tahay ee tacliimiga ah funuunta ay dhigayso ayaa ka duwan mu-asasaadka kale oo fara badan masalan waxyaalaha la sheegay ee boor ku qoran een horeyna usoo aragnay waxaa ka mid a in lagu baranayo caafimaadka oo weliba muddo kooban ardaydii ka soo baxday mu-asasada ay maaragtay wax weyn anfaceen ummadda ma anfaceen cilmiga caafimaadkuna waa culunta muhiimkaa marka diinta islaamka laga yimaado waayo waa caafimaadku dee waa qofka bini aadamka ee muslimka naftiisa lagu badbaadinaya waxa ugu horeeya alixsaaf alawaliya ama gargaarka deg dega ama first aid wax la yidhahdaba waa gargaar la siiyo qof dhibaata ku dhacday inta aan la geynin goobta caafimaadka weyn saas hadda waxaan aragnay gabdhaha bartay caafimaadka siday u anfaceen naftooda bay ka bilaabayaan gurigooda gabadhu iyabaa duraysa dadkii guriga hooyadeed iyo caruurtii iyo aabahii dadkii guriga joogay intay meel kale aadahay durinka ugu horeeyo durinkuna ma sahleena qof walba wax ma duri karo waxaa la qofka in la duro meesha in la dilo aynan sac aynan fududayn iyo qofka in la duro aynan fududayn caafimaadku dhaha dhakhaatiirtu dhahaan iyabay saa tahay ba qofka caafimaadka bartay iyo u fududahay inuu qofka duro durinadii hadday tahay i v oo maxaa tahay xidid kasiin ama i m oo ah murqasiin murqa durid way u fududahay way u fududaanaysaa qaybta kale oo masalan oo ka mid ahay boorka funuunta ku qoran harqaanka ahayd gabdhuhu hadday harqaanka bartaan kow iyada naftooda intay gabadhu intay tagto shaarica oo nin harqaan waxaynaya u tagto ay baartaay uu ka dadaalo oo bal isagoo indhaha firinayo uu cabirayo gabadhu iyada kow iyadaa dhabteeda cabiranaysaba iyadaa tolanaysa gabdhaha kale muslimaadkaana way anfacaysaa waalidkeedii gurigooda gurigooda anfacaysaa marka xadiidku akrinaya walaalka mudiir muasas hadda inuu akrinaya dadka ilaahay wuxuu u jecel yahay u khayr badan qofka anfaca dadka barta marka harqaanka sidaas oo kale markii waxay anfacayaan naftooda iyo gurigooda iyo ummadooda anfacayaan wax yarba ma jiro cillaanka horta odayaasha cillaanka iyaguna waxba ku leeyihin cillaanka ma loo marin nacam waxbaa ku leenahay a waxaan leenahay alxikma waa soo dhaweyna waa ku faraxsannahay waxaan leenahay ardadana intan oo dhan waxay halkan lasugu keenay oo u yimaadeen waa farxad ay ku faraxsan yihiin muasasada koritaankeeda iyo maaragtay gabdhaha muslimaadka iyo wiilashaba inay wax bartaan marka waxaan leenahay soo dhowaada waxbarashada ku soo dhowaada allah barakeeyo macallimiinta iyo mudarada iyo maaragtay maamulka tarbiya watacliimiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ugu dambeynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh axmed abu yoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona madasha ka shaaciyey furitaanka alxigma ee degmada jamaame awalan waxaan isku dardaarmaynaa taqwa allaahi casa wajalla maanta waxaan joognaa maalin aan furinayno waxbarashada muddada aan ka socotay muxaafadada jamaame qayb ka mid ah muddadan waxaa noo socday waxbarasho kala duwan baa noo socday sooma maanta in noo furunto mu'asasada alxigma markii aan fiirinana waa madda aada iyo aad aan ugu baahanaynay mu'asasada alxigma oo maanta aan joogno ahmiyaddeeda iyo muhiimaddeeda waa wax halka aan ku soo kooban karna ma gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah door weyn bay ku leeyihiin barnaamijkaasi se laga dhawaajiyey al-umma madarasa haddii haweenka moogtahay barnaamijkaasi noo fahmaan noo bartaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in wax badan noo bedelmaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala ahdaafta waxaa ka mid ah oo mu'asasadan loo diyaariyey gabadha muslimadda ah in tacliim mutakaamil ah oo kala duwan in ay barato waxaa ka mid a walaalayaal ahdaafta gabadha muslimadda ah in ay barato gargaarka deg dega ah sida caafimaadka harqaanka cilaansaarka iyo noocyo kala duwanoo aada iyo aada u fara badan intaas iyo in ka sii badanna in maogtahay fikirkeeda iyo qurshaheeda la keenana waa rajaynaynaa haddii ilaahi subxana wa tacaala ogolaado gabdhaha muslimaadka markan gaar ahaan waxaan leeyahay in naf iyo shaydaan aan la dagaalano bidaayadii baa joognaa awsadka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in aan mar isku imaano annagoo aan fiirinayno si wax u socdaan iyo qaabka u socdaan ka doogno aakhirkan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay subxana wa tacaala ogolaado ikhtitaamka iyo dhammaystirka ilaahay subxana wa taala na gaarsiiyo markaasna waxaa ilaahay ka rajaynaynaa gabdhaha muslimaadka kuwa joogo iyo kuwa maqanba in ay noqon doonaan haddii ilaahay ogolaado ayaga isku bedelaan maclimaad dadka wax baro in ay noqdaan ba ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala guud ahaan dadka muslimiinta ah waxaanu leeyahay in aan ka faa'iidaysano waxbarashada in aan ku dadaalno meelaha wax lagu baranaayo waxbarashada meel fog fog baa loo aadi jiray maantana waa noo joogtaa guryaha noo nooga imaatay xaafada hortooda noogu furan tahay safarna uma gelayno marka inaan ku dadaalno aada iyo aada ugu dadaalno dadka fursaddan haysanin maanta inay ka faa'iidaystaan ay soo gaaraan baa doonaynaa maktabka tarbiya wa tacliimna waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dardargelintii iyo dadaalkii iyo hoolahan aada wadaan ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo idinkana waxaa idinka doonaynaa inaad juhdiga laablaabtaan si ummaddeena u noqoto ummad oo isku filan marka taasna guud ahaan gabdhaha muslimaadka waxaan leeyahay barnaamijkaas aan ku dadaalno oo annaga aan isku filanaano maanta sacaddaan iyo halkan aan taagnahayna mu'asasada alxigma waa noo furan tahay biidn illaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaan rajaynaynaa inaan aada iyo aad aan ugu faa'iidaysano oo aan ku dadaalno baa ilaahay ka rajaynaynaa dadka mujtamaca ah oo intaan ku nool iyo dadka oo meelaha awladowba joogaba inay ka faa'iidaystaan waa fursad qaali ah waxaad dareemayseen gabdhaha inay ku dadaalayeen in internet intii waa laga soo dejiyo maqaab la sameeyo oo ay dhahayn internet baan ka baranaynaa qaabka ma baranaynaa sidaan ba wax samaysanaynaa ay ku dadaalayeen maanta iyadoo macallimiinta na hor joogaan naga noogama baahan inaan ka soo dejiyino internet noogama baahan inaan mogtahay intay meel ku shugno mase miimir aan ku shugno meel ku shugno oo aan iska tuurno fursadu waaya noogama baahan waa noo taagan yihiin markan waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno oo aan ka faa'iidaysano fursaddan qaaliga ah fa jazaakum allahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka qodobixi sila aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baran nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu